Star FM News.
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal qodobada ah aana warka saakay ee subaxnimo idinkugu hayno waxaa markaasi ee ka mid ah kenya oo maantay u dabaaldegaysa xilliga ay madax bannaanida qaadatay sidoo kale waxaad dhegeystayaal maqli doontaan n t s a oo doonayso inay kordhiso qarashaadka adeegyada ay bixiso soomaaliyana waxaad maqli doontaan shir markaasi looga hadlayo amniga soomaaliya oo ka furmaya dalka ameerika kulan wacan subax wanaagsan mar kale waa subaxnimo salaasaha taariikhdu waa toban iyo labada bisha toban iyo labaad ee diseembar sanadka labada kun saddex iyo labaatanka qodobada dhegeystayaal aad maqasheen iyo kuwa intaa kasii faahfaahsanba kusoo dhowaada waxaa maantay fagaaraha uhuru gardens ee magaalada tani nairobi lagu qabanaya xuska loogu dabaaldegaya maalinka qaran ee jamhuuri dhey ee sanadkan dabaaldegan ayaa sanad kasta dalka ka dhaca taariikhdu marka ay ku beegan tahay toban iyo labada bisha toban iyo labaad ee diseembar madaxweynaha dalka william ruuto ayaa lagu wadaa inuu kenyaanka ku hogaamiyo xuska lixdanaad ee jamhuuri dhey munaasabadan qaran ayaa lagu maamuusaa toban iyo labadii diseembar ee sanadii kun sagaal boqol lixdan iyo saddexdii xilligaasi oo ay kenya fursad u heshay maamul gudaha ah kadib sanado badan oo ingiriisku gumeysanayay soddon kun oo qof ah ayaa la qorsheeyey inay ku sugnaadaan fagaaraha xilliga dabaaldega uu dhacayo xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dalka doctor raymond omolo ayaa sheegay in amniga si weyn loo adkeeyey waxa uu hoosta ka hariiqay in xuska jamhuuri dhey ay kasoo qeybgeli doonaan ugu yaraan saddex ka mid ah hogaamiyaasha dalalka kale ee dunida waxaa mas-uuliyiintan ka mid ah madaxweynaha dalka etoobiya sahle wakzode oo oo markaasi kenya timid gelinkii dambe ee shalay iyo hogaamiyaha waddanka belarus doctor raymond omolo ayaa sheegay in maanta ay maalin muhiim u tahay qaranka iyadoo la xusi doono geesinimadii ee dadaalkii iyo nafurnimadii halyeeyadii usoo dagaalamay xorriyadda waddanka waxaa dib loo milicsan doonaa taariikhda ay kenya usoo martay iyo halkii uu dalka dabcan halka uu dalka ku wajahaya maamulka qaran ee qaabiilsan gaadiidka iyo badqabka dhanka wadooyinka n t s a ayaa soo jeediyey inuu markaasi kordhiyo qarashaadka lagu bixiyo adeegyadiisa maamulka ayaa sheegay in tani looga gol leeyahay in lagu buuxiyo gaabad dhaqaale oo ah ugu yaraan laba dhibic soddon iyo toddoba bilyan oo shilin n t s a ayaa sheegtay in waayihii u dambeeyey uu hoos u dhacay dakhliga soo galay iyadoo sanad maalideedkii hore uunan maamulka soo xarayn shan boqol iyo konton milyan oo shilin sidii uu qorshuhu ahaa maamulka ayaa hoosta ka hariiqaya inuu u baahan yahay lacaga dheeraad ah oo u adeegsan karo barnaamijyada badqabka dhanka wadooyinka hanaanka i c t da iyo sidoo kale bixinta leesimada ama sharciyada markaasi loo baahan yahay tusaale ahaan lacagta hadda laga qaado qofka doonayo inuu bedelo midabka baabuurka ayaa laga dhigi doonaa labaatan kun oo shilin sida ku cad soo jeedinta maamulka qaran ee gaadiidka iyo sidoo kale badqabka dhanka wadooyinka ee n t s a
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
gudoomiyaha waa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ah ee muqdisho xuseen yuusuf xuseen jimcaali madaali ayaa magaalada dooxa ee caasimada dalka qatar kulan kula qaatay dhigiisa duqa magaalada dooxa iyagoo ka wada hadlay dib u cusbooneysiinta heshiiska mataaneynta muqdisho iyo dooxa taageerida mashaariicda dhismaha bilicda muqdisho helidda sida gaadiidka kala duwan ee lagu xoojiyo bilicda caasimada iyo horumarinta labada magaalo duqa magaalada dooxa ah ayaa ballanqaaday inay diyaar u yihiin dhankooda tallaabo kasta oo lagu taageerayo horumarinta magaalo madaxda dalka ah ee muqdisho iyo dardargelinta qorshaha mataaneynta dooxa iyo muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ah ee muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa dhankiisa waxa uu markaasi dabcan ee sheegay ama uga mahadceliyey dowladda qatar iyo shacabkeeduba sida ay had iyo jeer u garab taagan yihiin sidii soomaaliya mar kale ay cagaheeda amaba cagaheeda dib iskugu taagi lahayd oo dhidhibada markaasi ay u aasan lahayd qaramada midoobey ayaa dhankeedu waxaay ballanqaaday in soomaaliya ay ka caawin doonto arrimaha xaquuqul insaanka waxaa markaasi ay xaqiijisay inay si dhaba u taageerayso soomaaliya si ay si buuxda uga dhaqan gasho baaqa caalamiga ee xaquuqul insaanka ereyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya ayaa sheegtay in soomaaliya ay ku sugan tahay marxalad muhiima oo horumarineed oo diiradda lagu saarayo sidii loo gaari lahaa aragtideeda ah soomaaliya loo dhan yahay nabad ah xasilooni ah oo ku dhisan arrimaha markaa amaba ku dhisan waxyaabaha aasaaska waa arrimaha xuquuqul insaanka maalinta xuquuqul insaanka ah ayaa sanad weliba waxaa markaasi beesha caalamku ay xustaa tobanka diseembar waxaana la xusaa sanadka markoo amaba la xusay ama xusitaankeedu bilowda sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol afartan iyo sideedii kadib markii golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobe uu ansixiyey baaqa caalamiga ah ee arrimaha xuquuqul insaanka oo dallo badan oo dunida ah ka jira sidoo kalena looga dhaqmo wasiir duulaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk ee soomaaliya docor maryama maxamed xuseen ayaa soo xirtay dood cilmiyeed ku saabsan horumarinta soomaaliya ee ku wajahan bartilmaameedka yoolka caafimaadka loo dhan yahay ee higsigu yahay sanada labada kun iyo soddonka munaasabada dood cilmiyeedka ayaa waxaa ka qayb galay agaasimayaal dhakhaatiir khubaro caafimaad xubno ka socday dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka maamulka jaamacadda simad iyo marti sharaf kale dood cilmiyeedkan ayaa hordhac wuxuu u tahay madasha daboolista baahiyaha caafimaadka caalamiga ee loo dhan yahay iyo sidii soomaaliya ay u gaari lahayd yoolka caafimaadka loo dhan yahay ee uu qorshuu yahay inuu markaasi qorshihiisu soo bilowday xilli hore isla markaasina haatan la sheegay inuu maraya heer fiican iyadoo yoolkan guud ahaan wadamada caalamka uu u madalsan yahay gaaristiisii in bulshooyinka caalamka ay ku wada noolaadaan caafimaad loo dhammaystiran yoolka caafimaadka loo dhan yahay ayaa lagu tilmaamay inuu yahay sinaan iyo in la nidaamiyo caafimaadka in markaasi sidoo kalena la nidaamiyo in qof kasta uu helo caafimaad dhamaystiran iyadoo aanan la eegeen cidda ay tahay meesha uu ku nool yahay ama lacagta uu haysto waxayna qayb ka tahay hiigsiga xaqiijinta qorshaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya taasoo ku aadan in muwaadin kastoo soomaaliyeed uu helo xaquuqda caafimaad ee u baahan yahay halkudhigga yoolka caafimaadka loo dhan yahay ayaa ah qof kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu helo adeeg caafimaad waxaana markaasi dabcan arrinkaasi ka hadlay kana qaybgalay mas-uuliyiin badan oo kala duwan soomaaliyana qaybka dowlada federaal dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ku qabanaysa xarunta golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobe shir ku saabsan amniga soomaaliya dibudhiska ciidamada iyo howlgallada markaasi ka socda soomaaliya ee uu hore ugu dhawaaqay madaxweyne xasan sheekh afhayeenka madaxtooyada soomaaliya oo shirkan warbaahinta la wadaagay ayaa faahfaahino dheeraada ka bixinayo dowladda soomaaliya ayaana markaasi ku qabanaysa xarunta loo dhan yahay ee qaramada midoobe shirkan oo arrimo markaasi dhowr adirada lagu saarayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaana goor xalay ahayd gaaray magaalada new york ee cariga mareykanka si uu u gudoomiye shirkan waxaana kasoo qeybgalayay sida la sheegay labaatan iyo lix dal qaramada midoobey jaamacadda carabta midooda yurub iyo kan afrika waxaana looga hadlayaa ajendayaasha iskugu jira amniga iyo sidii markaasi dibudhis loogu sameyn lahaa ciidanka howlgallada uu ku dhawaaqay madaxweyne xasan sheekh afhayeenka ayaa faahfaahino kasii bixinaya dheeraada dowladda soomaaliya ayaa ku qabanaysa xarunta golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay shir ku saabsan amniga soomaaliya diburiska ciidamada iyo howlgallada xoraynta shirkan waxaa ka soo qaybgalaya lix iyo labaatan dal qaramada midoobay jaamacadda carabta midooda yurub midooda afrika waxaana lagu soo bandhigayaa horumarka iyo caqabadaha ku xeeran dibudhiska laamaha amniga qorshaha bixitaanka ciidamada admis kadib ay kula wareegayaan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed guud ahaan amniga dalka soomaaliya iyo xasilinta deegaanada laga xoreeyey argagixisada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo goordhow soo gaaray magaalada new york ee dalka maraykanka ayaa shirkan shir gudoomin doona shirka ayaa waxaa muhiimadda madaxweynaha waxa uu saari doonaa qorshayaasha lagu horumarinayo laamaha kala duwan ee amniga ee dowladda federaalk soomaaliya soomaaliyana lagu gaarsiinayo xasilooni shirkan ayaa waxa uu maalnimada beri ah ka furmi doonaa sagaalka subaxnimo magaalada new york shirka ayaa maanta furmi doona dabcan saacaddu markay tahay sagaalka ee dabcan wakhtiga dalka mareykanka dhankaas iyo caalamkana dowladda mareykanka ayaa gudbisay isbeddel ay doonayso in lagu sameeyo qaraar ay maanta ay eegi doonaan xubnaha golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobe ee u n g a qaraarkana ayaa ku saabsan in xabad joojin ay ka dhaqan gasho marinka khaza hase yeeshee mareykanka ayaa doonaya in golahu uu si cadda u sheego inuu cambaareynayo weerarkii ururka xamaas fuliyey toddobadii bishii tobanaad ee sanadkan iyo sidoo kale maxaabiista ay gacanta ku dhigeen xukuumadda washington ayaa dalbanaysa in golaha guud ee qaramada midoobey falkaasi u aqoonsado mid argagixisnimo waxaa maanta kale fadhi gaara yeelanayo boqol sagaashan iyo saddex xubnood oo golaha loo dhan yahay ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa tan ayaana imaanayso iyadoo dowladaha masar iyo mauritania ay ku adkeysanayaan in la adeegsado farqada saddex boqol toddobaatan iyo toddobaad ee xeerarka qaramada midoobe oo qeexayo in nabadda loo midoobo